Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la magacbaxay Jubbaland ayaa weerar afka ah ku qaaday Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu ku eedeeyey Xasan Sheekh in uu yahay nin qabyaaladeeste ah oo danaha qaranka ka doorbiday kuwa shaqsiga ah sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha maamulka la magacbaxay Jubbaland xasan sheekh waa murtasiq qowmi ah oo calooshii u shaqaysta beelaysan oo ay qabyaaladu ka qaalib noqotay qarankii uu matalayeyna ka hormariyey dan shaqsiyadeed ayuu yidhi hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland sidoo kale waxa uu tilmaamay in xasan sheekh uu yahay dagaal ooge mujrim ah oo ay mudan tahay in ummadda soomaaliyeed laga qabto fasaadka uu ku hayo waa sida hadalka uu u dhigay hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland axmed madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in xasan sheekh indhaha ka laabtay qabaa'ilaadka islaynaya waxa uuna maanta isku diray ayuu yiray laba isla dhalatay oo walaalo ah islamarkaana maanta soomaaliya meel ay xabad ka dhacaynin aysan jirin waxa uu kaloo ku daray in qaranka soomaaliya oo maanta odayga u ahaa oo ka dhigay meel ay ka taliso xaaskiisa islamarkaana isaga iyo ilmihiisa ay dhulboob ka wadaan dalka soomaaliya waxa uu yidhi beentii uu baraha bulshada ka waday sannada ka hor oo uu ku halaagay wiilashii soomaaliyeed ayuu ilaa hadda ka hadlin islamarkaana waalidiinta wiilashaasi ay ilaa hadda u helin wax war ah isagoo sidaasi u dayacay wiilashii soomaaliyeed ee al-shabaab ku baabi'iyeen gobollada dhexe ayuu hadda rabaa in uu annagana geliyo dagaalkaas oo kale kamana yeelayno buu yidhi axmed madoobe in waxa uu rabo loo yeelo maamulka jubbalandna ani ayaa madaxweyne ka ah haddii ay dan u tahayna maamulkayga faraha kala baxa buu yidhi axmed madoobe mar uu khudbad ka jeedinayay goob faxshar ah xiisada u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa marba marka ka dambeysa si labakaclaynaysa iyagoona hawada isku marinaya hadallo badan oo uu midba kan kale ku dhaleecaynayo